gaadhay wax ka badan dee waa shacabkoodiiba hadda waa waa shacabkii loo soo waday baa shacabkii loo soo waday muhooda inuu dego unbaa soo socda watay cornel maanta inkastoo urbaanta dalka waxaa jooga mar horaan saa ka jawaabay oo kaa maqnay waa dalkay waa caruurtaydii waa walaaladay waa ilmaadeeraday waa dhulkaa ku dhashay sidaasaa igu soo biiray markaan ogaaday in xasuuqayo inaan naftayda u keeno And, okay sidoo kale dan ku weydiiyo dad badan ba haatan kaa dhegeysanaya warbaahinta oo dhan waxaa jirtay saraakiil hore inta ay soo galeen haddana noqday oo soo gala noqday maxaa adiga kalena dalbac ahaan maanta laga xaqiijsan karaa warbaahinta ushegeysaa
wallahi dee taasi qofka siduu doonu yeelaado markii hore amba puntland baan ahaan jiro puntland toddoba sano ka hor puntland baan ahaa puntland waa isku dhacnay si aan anigu markaa qaadan waayey baa igaga dhacday waan ka tegay somaliland baan galay daacad baanu ahaa haddan markaa waxaan u sheegay oo mar kor iyo hoos baan u sheegnay kalsaa in la aaso dabeedna dhulbaanti lala hadlo waa laga waayay way ku adkaatay maamulkii siraanyo inuu kalsaa la aaso wuxuu is wuxuu ku go-aansaday kalsaala buuqooda ku dar bay kaga dhamaatay habar shacalulkaadi bay kaga dhamaatay sidaas darteed dee waa anigu oramaayo saasaan yeelayaa saasaan yeelayaa ilaahayba qeybka ugu xiso socda anigu hadda haddase naftaydii waxaan u keenay da- tolkay dadkaydii badbaadadiisa inaan waxa qabaan la qabo la injiraysto la haraabo la gaajoodo la difaaco la dagaalo dagaalkooda waxaan caqliga cilmiga awood leahay la agtigo baan goaan ku gaaray siyaasiyiinta meesha joogta intaan ogahay in ka badan baad ogtihiin waxaan anigu ogahay wax ka badan baad ogtihiin waxaa waa waa laga idinka faqaarsadaa waa laydinka faqaarsadaa go-aan ma lihidin karbaash baa tihiin karbaash baa tihiin dalkiina inta uun haddii arrintu sii socotana intaan naaguhu idinku leyn meelaha joogtaan meelaha uga dhoof oo waxba ha jiradeynina meelaha uga dhoof baan iyagana ku oran lahaa wixii maamulka somaliland lagu jira ee dhul bahansaba okay maanta intii aadan soo gelin ka hor saraakiisha ciidanka maamulka somaliland ma u sheegtay in aad tegayso arrimahana makala xiriirtay kahor intaadan kasoo bixin deegaankii adigu aad ciidanka ka jirtay
qaarkood mau sheegay maxay kugu jireen markaa dad qaarka u sheegtay ma kaa dhadhansadeen inaad ileen ciidan badan baad watay tigin ka badan baad watay waa lagu soo dhaweeyey cutub dheer oo ka ka gooda baad maanta noqotay ma rumayseen balse dareenkooda sabey ahaayeen arrintan sidee kusoo arkeen wallahi soo garan maayo waxay arkaya waa muuqanaysaa xagga dambe ay ka ogaan dib baynu ku ogaan waxay noqonaysaa okay maanta buhula timi galabta lagu soo dhaweeyey odayaashii siyaasiyiintii cuqaashii iyo weliba beeshaadu beeshaaduna cadaadis badan bay ku saartay in aad soo gasho waana ku guulaysatay kadib wadahadal dheer oo beeshaada oo weliba kaasayaan konin aada la yeelatay dad badan oo beeshaadaba hadda kaa dhegeysanaya caalamka waxay u rumaysan karaan ama la odhan karaa siyaasiyiintii badana noqonaysa buu dalbax kamid yahay kuwa ugu dambeyntii maxaa u sheegaysaa kuwa su-aasha mar weydiiyey welina jawaabtiisa waxa kama hayo waa su-aasha ku cilaada maati okay dad badan oo beeshaada ah kaaraha khaasatan adiga jilibkaaga oo dibadda dibaddaba jooga gudahaba baa cadaadis badan kaaga yimi xolay dheer baad lahaydeen kulmo dheer baad qaateen iminkana waxay kala socdaan caalamka o dhan bay hadda kaa dhegeysanayaan iyaga maxaad u balla u sheegaysaa qurba joogta gaar ahaan maxaad u sheegaysaa walba joogta mubahanta guud ahaan meela joogaanba waxaan u sheegayaa snm dalkooda waxay ku qabteen caruurtii caruurtii dabadda jisay waxay uruureyseen bay ku qabteen waa ki ahay daarood daaraha masraca ka daa haddaad doontana ku didi rag baa dabadda u jire walba wax saas markaa waxaan leeyahay waxaad haysaan waxaad haysaan na waxaad haysaan kii yimaade dagaalka nagala qayb gelayo una kaalay kii kalena wax allaaleya wixii aad helaysay waxaad haabanayso soo ururiyo oo dadka aad leedihiin waxbay ururinayaan hubbay idiin samaynayaan way idiin dagaalamayaan u dhiiba ku doona halaade